إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh kusoo dhowaada warka subaxnimo qodobada saakayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah diyaaradaha dagaalka ee dowladda kenya ayaa habeenkii xalay duqaymo ka geystay magaalooyinka bu'aale iyo ceelacadda oo ka kala tirsan walaayaadka jubbooyinka iyo gado dowladda federaalka ayaa magaalada muqdisho ku dishay qof shacab ah watay gaadiid uu ku xamaasho waxaa gobolka bari lagu dilay nin oday ah kadib markii ay isku dhaceen isaga iyo ciidanka puntland xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa muuqaal ku soo bandhigtay tobaneeyo gaadiid ah iyo askari maxbuus ah oo ay ka qabatay dowladda federaalka waaliga wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa bogaadiyey ciidanka xisbada ee ka howlgala gobolka waxaa xero ku taala magaalada muqdisho hadalle loogu jeediyey saraakiishii dowladda federaalka ee kasoo baxsaday dagaalkii cows weyne iyo kuwii kasoo cararay degmooyinka ceeldheer iyo galcad ee wilaayada galgadood horumar dhanka ganacsiga ah ayaa laga dareemayaa suuqa xoolaha ee deegaanka kuunyabarow mid ka mid a culimmada soomaaliyeed ayaa kelimad ka jeediyey deegaan ka tirsan wilaayada bokool oo dhowaan lagu laayay ciidamo etoobiyaan ah wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa saka ka qaybisay deegaano hoostaga degmada baraawe askar hor leh oo ka tirsan ciidanka dowladda federaalk ee kusoo jabay dagaalkii cawsweyn ayaa isku dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku dhowaad toban qof ayaa ku dhintay kiniisad ku taala dalka mexico
آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا aan ku bilowno diyaaradaha dagaalka ee dowladda kenya ayaa habeenkii xalay duqaymo ka geystay magaalooyinka bu'aale iyo ceelacadda oo ka kala tirsan walaayaadka jubbooyinka iyo gado duqaynta bu'aale ayaa dhacday habeenkii xalay sagaalkii fiidnimo iyadoo afar gantaal ay ku kala dhufteen goobo dan guud ah oo kale ah dugsiga qur-aanka kariimka ee daarul huda garaash uu leeyahay ganacsada caanka ah magaalada iyo guri ay deganaayeen dad shacab ah oo aan waxba galabsan ma jiraan khasaarooyin dhimasho iyo dhaawac balse duqaymuhu waxay geysteen burbur hantiyadeed sidoo kale waxay diyaaradaha kenya isla xalay duqeeyeen deegaanka ceelcadda ee wilaayada gado abbaara toddobadii saac ee saqdii dhexe xalay dadka magaalada waxay sheegeen in lagu duqeeyey saddex gantaal ilaa haddana lama soo sheegin khasaare nafeed balse waxaa jira burbur hantiyadeed kenya oo ay diyaaradahan siiyeen dowladaha reer galbeedka ayaa u muuqata mid duqaymaha ku tijaabinaysa dalka iyo dadka soomaaliyeedda ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay waxay howlgallo kala duwan ka fuliyeen gobolada baay gado iyo shabeellaha hoose dhanka ayabaay ciidamada mujaahidiinta ayaa xalay waxay dagaal ku qaadeen saldhig ciidamada maamulka koonfur galbeed ay ku leeyihiin halkan loo yaqaano xero koowaad ee degmada diinsoor dhanka iyo gadana mujaahidiinta xalay waxay dagaal ku qaadeen xero askarta jubbaland ay kaga sugnaayeen xarunta w f b ee magaalada garbaharey shabeellaha hoosena ciidamada mujaahidiinta ayaa waxa ay weerar ku qaadeen xero ciidamada kasoo duulay dalka uganda ay kaga sugan yihiin deegaanka danow ee hoostaga degmada qoryooley halka sidoo kale weerar lagu qaaday ciidamada dowladda federaalk ee ku sugan degmada jannaale dowladda federaalk ayaa magaalada muqdisho ku dishay qof shacab ah oo watay gaadiid uu ku xamaasho waxaa faahfaahinaya muxsin xasan xaaji cabdulaahi darawallada kaxeeya mootooyinka ee ka shaqeeya magaalada muqdisho ayaa weli beegsi bareer ah kala kulmaya ciidamada dowladda federaalka toogasho ka dhacday isgoyska tarabuunka ee degmada hodan ayuu askari ka tirsan ciidanka militariga dowladda federaalka wuxuu ku dilay nin shacab ah oo darawal ka ahaa mooto saddex lugaaley ah sababta loo dilay ninkan mootaalaha ah ayaa ilaa hadda la dhaafin la'yahay keliya inuu marayay waddada askarta dowladda federaalkana rasaasta lagu fura shacabka ay u adeegsadaan sida hoonka ay gawaaridu leeyihiin goobjoogayaal ayaa sheegay in askari saarnaa gaari cabdibila ah uu toogashada geystay kadibna uu goobta iskaga dhaqaaqay sidoo kale askar goobta ku sugnayd ayaa u diiday shacabkii iskugu soo baxay dhacdada inay duubtaan falka meesha ka dhacay ama wasawirro ka qaataan meydka qofka shacabka ah oo dul saarnaa mootadii lagu dilay ayaa in muddo ah goobta yaallay dilalka ay geysanayaan ciidamada dowladda federaalka ee ka dhanka ah darawallada mootooyinka ayaa kusii xoogeysanaya degmooyinka gobolka banaadir ilaa iyo haddana ma jirto arrintan wax ay dowladda federaalka ka qabatay laba bilood ka hor ayay ahayd xilli taliyaha booliska magaalada muqdisho ugu baaqay ciidankiisa inay dilalka ka daayaan bajaajlayda soomaaliyeed hadday ka baaqsan waayaanna inay ka toogtaan lugaha iyo gacmaha iskana ilaaliyaan madaxa laakiin taasi ma muuqato oo weli askarta dowladda federaalka waxay dhalinyarta xoogsatada soomaaliyeed xabadda kala dhacaan madaxa waxaa gobolka bari lagu dilay nin oday ah kadib markii ay isku dhaceen isaga iyo ciidanka puntland cali aadan ayaa faahfaahinaya askarta maamulka puntland ayaa nin oday ah ku weeraray degmada carmo oo ka tirsan gobolka bari ninkan oo caan ka ah carmo oo watay gaari ayaa markii uu arkay in ciidanku weerar ku soo yihiin la soo baxay qori gaariga u saarnaa waxaana dhacay israsaasayn labada dhinac ah oo muddo kooban socotay waxaana halkaas lagu dilay ninka odayga ahaa warbaahinta maxalliga ah ayaa sheegaya in ninka odayga ah lagu magacaabi jiray awxaamudsi jaamac ilaa iyo hadda maamulka puntland kama hadlin arrinkan waxaana suuragal ah in deegaanka ay booqdaan odayaal iyo saraakiil la sheegay inay kasoo horjeedaan falka dilka ah ee halkaasi ka dhacay xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa muuqaal kusoo bandhigtay tobaneeyo gaadiid ah iyo askari maxbuus ah oo ay ka qabatay dowladda federaalka maxamed amiin ayaa soo jeedinaya
mu'asasada alkataayib ayaa baahisay mid ka mid ah muuqaaladii ugu mugga weynaa ee laga soo duubay fagaarayaasha dagaalka kaasi oo ay kusoo bandhigtay dagaal ay warbaahintu tabisay laba toddobaad ka hor oo ka dhacay deegaanka ceel la helay oo ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee galgaduud muuqaalka ayaa soo bandhigaya macluumaad badan iyo muuqaalo dhif iyo naadir ah oo ay tahay in laga soo duubo goob uu ka dhacay hardan qaraar oo ka mid ah kii ceel la helay waxaa la arkayaa dagaalka sida uu ku bilowday ilaa dhammaadkiisa ciidamada dowladda federaalka oo aada u tiro badan ayaa waxaa looga itaalroonaaday dagaalka oo ahaa mid culus oo xilli qorax gabaad ah dhacay sida laga arki karo filimka askarta dowladda federaalka ayaa kooxo kooxo labolabo iyo mid mid u firxanaya indhahaagu waxay qabanayaan cararkooda iyo ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo daba jooga islamarkaana mid mid u tooganaya muuqaalka ugu yaabka badan ee ku baahay baraha bulshada waa askari siduu u cararayay kusoo dhacay goob ay ka dagaalamayeen ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa uu isku dayey in uu geed hoostiisa ku dhuunto balse xabadda ayaa korkiisa ka boorkicisay muuqaalka dagaalkii ceel la helay ayaa waxa uu soo bandhigayaa qisada dagaalka oo dhammaystiran waxaa fagaarihii lagu dagaalamay daadsan meedadka ciidamada dowladda federaalka inta badan askartu waxa ay xabaddu ka haleeshay foolka iyo feeraha mid ka mid ah maxaabiista dagaalka lagu qabtay oo kasoo muuqanaya isdaarka ayaa fariin u diray ciidamadii saaxiibadiisa ahaa ee dowladda federaalka waxay ga soo qabteen ceel hel duuladkiisa magaalada afkeeda hore mujaahidiinta ga soo qabteen ada waxa ayeen boqol iyo boqol iyo idugu toddobaatan cawl oo macuusliix boqol oo oo ninkii la yidhaha duhulda laba boqol iyo konton meeshaasa ilaa kun meeshaasa aduu isku celcelisaan kurna saddex boqol waay waxaan ugu baaqaa nimanka la socda inay kuweena qaataan aniga hadalkayga muuqaalkayga arki doonan haddii ilaahay idmo insha allah mujaahidiinta inay isku soo dhiibaan waxaan ugu baaqaa iskagana soo baxaan nimankaas been laawayaasha
filimka ayaa waxaa lagu soo bandhigayaa dhammaan hantidii ay ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka heleen ciidanka dowladda federaalka ee ku jabay dagaalkii ceel la helay waxaad arkaysaa gaadiid tobaneeyo ah hub tirobeel ah rasaas aad u badan oo loo isticmaalo noocyada qoryaha min baasuuka ilaa bastoolad qaybaha dambe ee filimka waxa uu leeyahay xiiso gaar ah waxaa la arkayaa xasan sheekh oo beeninaya in ciidankiisa laga adkaaday meeshana ka saaraya in hub iyo gaadiid looga furtay dagaalka xilli marka uu hadalkaasi ku tiraabayo barbarkiisa laguu soo dhigayo xaqiiqda wixii ka dhacay ceel la helay oo aan sawir ahayn balse ah muuqaal uu qof kasta ka qanci karo
sawirre isku soo kabkabeen oo ciidamo mar hore qalab ee ciidanka xoogga dalka iyo ciidanka amisom qalab ay ka qaateen intay isku soo kabkabaan oo isku soo xirxidhaan inay maxaanku idhaahdaa ay been ka sheegaan waayo waxaa muxuu ahaay baraha saxaafadda iyo miidiyaha wareegaya shabaab maanta intii hore waa ka tabar yar yahay waa ka tiro yar yahay waa ka tayo xun yahay annaguna intii hore waa ka waaye aragsannahay waa ka tiro badannahay waa ka qalab badannahay waana ka dhiirannahay guulaha badan guulo badanna waan haysanay annaguna intii hore waa ka waaye aragsannahay muuqaalka ayaa waxaa lagu soo gunaaniday kelimad uu jeediyey sheekh mahad warsame abuucabdiraxmaan oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada shabaabulmujaahidiin kelimadaasi oo jawaab u ah xasan sheekh goondigiisii ee ku aadanaa tiro badnaanta sidoo kalena tilmaamaysay waxa jebiyey ciidanka dowladda federaalka duulaanka ay murtadiintu ku soo qaadeen dhulka lagu maamulo shareecada islaamka waxaa ku sugan cibroqaadasho waxay dagaaladan mar kale si cad inoo tuseen in hub tiro xoog iyo xeelad intaba aan guusha lagu helaynin laakiin libintu ay tahay midda allaah bixiyo uguna deeqo ciddii isaga ku xidhan oo diintiisa ku toosan qaala allahu tacaala qaala aladiina yadunnuuna annahum mulaaqu allah kam min fi'atin qaliilatin ghalabat fi'atan kahiiratan biidni illaah wallaahu maca asaabiriin waxaa jebiyey maleeshiyaadkii murtadiinta baadilkii iyo gaalnimadii ay ku sugnaayeen waxaa jebiyey garabsiga gaalada maraykanka etoobiyaanka nato atmis iyo intii allah ku kufrisay oo dhan qaala allahu tacaala qul idcuu shurakaa'akum huma kiiduunii falaa tundiruun ina waliya allahu aladii nazla alkitaaba wahuwa yatawala asaalixiin waaladiina tadcuuna min duunihi laa yastatiicuuna nasrakum walaa anfusahum yansuruun dowladda federaalka ayaa ceel la helay ku weysay in ka badan toddobaatan isugu jirta askar iyo saraakiil si kastaba ha ahaatee filimka lagu soo bandhigay dagaalkaasi ayaa waxa uu dibadda soo dhigay xaqiiqooyin ka duwan warar ay madaxda dowladda federaalka ay warbaahintooda ka sheegayeen ee ahaa in dagaalkaasi aan askar looga dilin islamarkaana gaadiid looga qaadan xuseen macalin oo ah la taliyaha madaxweynaha dowladda federaalka ee dhanka ammaanka ayaa dhowr bilood ka hor sheegay in waxyaabaha ay adeegsanayaan ay ka mid tahay beenta
waaliga wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa bogaadiyey ciidanka xisbada ee ka howlgala gobolka cali aadan ayaa faahfaahinaya sheekh cabdisamed abow cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ah ee shabeellada hoose ayaa bogaadan u jeediyey ciidanka xisbada ee gobolka xilli uu khudbad ka jeedinayay munaasabad ka dhacday degmada kurtanwaarey oo xiritaan u ahayd dowro loo soo gabagabeynayay ciidanka xisbada sheikha ayaa muujiyey in qof walba oo muslim ahi laga doonayo inuu qaato kaalintiisa wanaag faridda iyo xumareebista wuxuuna si gaar ah u dhiirigeliyey ciidanka xisbada oo isagu u istaagay howshaas oo keliya wuxuuna u muujiyey nooca uu yahay dowrkooda iyo cidda ay kaga dayanayaan waa camal nebi maxamed sal lay slam hore uusoo sameeyey ka xisbeyn jiray oo mari jiray oo macruufkana fari jiray munkarna reebi jiray ogaada tusaale waxaa noogu filan nebi maxamed sal lay slam maalin maalmaha ka mid a soo xisbeynaayo ayuu wuxuu dul imaaday tub dhacaam ah ayuu dul imaaday markaasuu gacanta geliyey gacantiisa waxay soo qaaday qoyaan ninkii cuntada gadanaya waa la weydiiyey waxaa la yidhi muxuu yahay waxaan qoyaankaani markaasuu yidhi roob ayaa ku da'ay maxaad waxaa weeyaan raashinka intiisa qoyan maxaa kor u marin weyn si dadka u arkaan haddii kan la khayaana ku noqonayso ma qisha ku noqonayso ma annagana shaqadaasa haynaa ogaada ammaan iyo mogtahay iyo sharaf waxaa noogu filan inaan hayno shaqadii nebi maxamed sal alay wasalam allahu akbar ilaahay subxana watacaala ayaana waafajiyey idinku qadaray inaa maanta xisbaysaan oo ummadda masaalixdeeda aad ka shaqaysaan waaliga shabeellada hoose ayaa ciidanka xisbada ee gobolka ugu baaqay inay kudayasho u noqdaan bulshada kuna dadaalaan cilmiga sharciga ah waayihii dambe waxaa soo badanayay dowraadka la siinayo ciidanka xisbada heer wilaayo iyo heer degmo si kor loogu qaado aqoontooda sharciga ah iyo tabaha xisbada waxaa xero ku taalla magaalada muqdisho hadalla loogu jeediyey saraakiishii dowladda federaalk ka soo baxsaday dagaalkii caws weyne iyo kuwii ka soo cararay degmooyinka ceeldher iyo galcad ee wilaayada galgaduud mubaarak cumar mubaarak ayaa faahfaahinaya tobanaad saraakiil ah oo wax ka hogaaminayay ciidankii dowladda federaalk ee ku soo jabay dagaalkii ka dhacay deegaanka coosweyne ee wilaayada galgaduud iyo kuwii dhacdadaasi kadib ka soo cararay degmooyin iyo deegaanada galgaduud ayaa loo jeediyey hadallo isugu jira wacyigelin iyo hanjabaado saraakiishan oo ku xaraysan xero turkidu ku leeyihiin xamar waxaa dadka la hadlay ka mid ah guddoomiyaha maxkamadda ciidanka dowladda federaalk oo lagu magacaabo xasan shuute kaasoo uga digay inay ciidamada u horseedaan fashil iyo dib u dhac wuxuu si gaar ah uga digay inaysan ka soo cararin furimaha dagaalka iyagoo markaa waxyaabo aan jirin ku marmarsiyoonaya si aysan taasi u saameyn ciidamada saraakiiley waxaa la rabaa inaad ciidanka u horkacdaan mushkiladaha iyo dagaalada markay jiraan idinka aadan gadaal marina oo fasaxyo aadan raadin inay aad ciidanka hor boodaan idinka aad tagtaan meeshaa la rabaa hadduu sargaalku uu asiga baxsad ka yahay meeshii uu maanta dhamdhaha idinka sii wada hoosha oo asiga soo baxaayo oo hal gaariyaa halaabaan soo samaynaa sii fadhiya meesha dhahaayo oo waxbaan soo saxaa maanta dhamdhahayo asiga soo baxaayo askariguna wuxuu gurigiis inuu joogo ka shaqeynaya macnaha ma ka shaqeynayo xataa inuu fasax soo qaata kama shaqeynayo adiga adoo jiifa haddaad tirahdii ka warran xiriir joog suuragal maaha dadku kaama caqli yar ilaalaan lagu dirsanin waay wuxuu saraakiisha ku cabsigeliyey mar kale in muqdisho aysan amni ku helin islamarkaana aysan uga badbaadiyin weerarada xarakada mujaahidiinta al-shabaab isagoo tusaale u soo qaatay weerar nafhurnimo ahaa oo toddobaad ka hor ka dhacay agagarka madaxtooyada laguna beegsaday saraakiil ciidan saraakiisha khudbadda loo jeedinaya oo aan wejidooda marnaba laga dareemin wax farxada una muuqday kuwa murugaysan ayaa ka mid ah baaqiga ciidanka loo yaqaano gorgor ee uu turkiga tababaray dagaalada soconaya muddada labada sano ku dhow waxaa dowladda federaalk lagu dilay boqolaal saraakiil ah halka ciidanka laga dilay ay kumanaan gaarayaan sida uu kal hore waraysi ku sheegay sheekh cabdicasiis abu muscab afhayeenka militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab horumar dhanka ganacsiga ah ayaa laga dareemayaa suuqa xoolaha ee deegaanka kunyabarow maxamed sheekh cali ayaa soo jeedinaya
waxaan booqasho ku tagnay suuqa xoolaha ee deegaanka kunyabarow ee wilaayada islaamiga ah shabeellaha hoose si aan u soo gudbiyo ganacsiga sayladda ah iyo habsami u socodkiisa suuqan waxaa lagu iibiyaa xoolaha qaybahooda kala duwan walow markii aan tagnay aan la kowsanay iyadoo ari lagu kala iibsanayo suuqa ayaa ahaa mid saxmad badan dadkuna waxay iskugu jiraan kuwa xoolaha keensaday iyo kuwa doonayay inay iibsadaan mid ka mid ah dullaalinta suuqa ayaan weydiinay qiimaha la kalsiisto ariga arigana qaymihiis waa kaasoo naf walba qaymihiis siduu uu yahay ayay ku xidhan tahay neefka barimada ah boqol doolar ayaa la kala siistaa neefka suguntada ah toddobaatan doolar ilaa siddeetan doolar neefka iyo berimo sugunta teersada ahna waxaa la kala siistaa afartan doolar ilaa soddon iyo shan doolar isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxa uu ka warramay halka laga keena xoolaha qiimahan xoolaha suuqa kuyabaru la keenaa inta badan waxaa laga keenaa tuulooyinka ku xeeran ee deegaanka kuyabarow sida karjaajow tuuloleyda nasrudiin iyo nawaaxigan dhanka badda meelahaasaa laga keenaa si kastaba ha ahaatee xoolaha ayaa ka mid ah nicmooyinka uu allaah ugu deeqay dadka soomaaliyeed waxaana gobolka shabeellaha hoose uu ka mid yahay meelaha ugu badan ee xoolaha lagu dhaqdo maadaama uu maro webiga shabeelle sidoo kalena leeyahay dhul deex ah oo daaqu ku wanaagsan mid ka mid a culimmada soomaaliyeed ayaa kelimad ka jeediyey deegaan ka tirsan wilaayada bakool oo dhowaan lagu laayay ciidamo itoobiyaan ah zakariya cumar ayaa faahfaahinaya wafdigan culammada ah ayaa waxa ay booqasho ku tageen deegaanka boocabanaaney ee dhacdaha duleedka degmada rabluureh ee wilaayada bokool halkaas oo uu ka dhacay weerarkii cagmarinta ahaa ee lagu xasuuqay ciidamada xabashida itoobiya sheekh maxamed garaar oo ka mid ahaa wafdiga culammada ee booqday deegaankana lagu xasuuqay xabashida ayaa ka warbixiyey waxyaabaha cibrada ah ay kusoo arkeen fagaarihii laysku fara saaray halkan waxaa iiga muuqado baabuurtii gaashamaneyd ee cadowgu watay oo ilaahay subxaana watacaala uu halkaa ku burburiyey markaa arkay waxaan waxaan soo xasuustay qisooyinkii qur-aanka aan ka akhrinaynay ummadihii la halaagay sida caad iyo samuud iyo sida loo baabi'iyey ilaahay subxaana watacaala taswiirka iyo sawirka yaabka leh qur-aanka uu kaga bixinay markii la baabi'iyey siday u daadsanaayeen goobtii lagu baabi'iyey bakhtigii baan u jeedaa oo weli sidii u yaallo oo qaar gubtay iyo qaar kala siibtay iyo qaar weli labaskooda hataa ku dhex jiro oo sidii u muuqdo oo iskaga tageen hataa gaaladii u timi mid u dhiganto oo sidaan ilaahay ugu baabi'iyey hadda ka hor mana maqal ee mana arag dee wax meesha ka dhacay haddee qof joogo unbaa ka warrami karo maba la sawiri kara macnaha wax meesha ka dhacay waxaan leeyahay muslimiinta oo dhan hanii'an lakum gaar ahaan mujaahidiinta waxaan leeyahay hanii'an lakum jannat ulfirdows al acla ilaahay subxana wataala in ku bishaariyo shahaadadii raggii kaleetana ilaahay subxaana watacaala
deegaankan oo dhaca duleedka magaalada rabdhuureh ee wilaayada islaamiga ee bakool islamarkaana uu ka dhacay weerarkii lagu xasuuqay xabashida itoobiya ayaa waxaa cibro ahaan u booqda dadka deegaanka iyo dadyow kale oo ka yimid deegaano ka fogfog halka ay dirirtu ka dhacday waxaana weerarkan cagmarinta ah ciidamada etoobiya looga dilay in ka badan laba boqol oo askari halka wixii saanad hub gaadiid iyo agab militari ee yiilay goobta ay noqdeen kuwa la gubay iyo kuwa ay furteen ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose ayaa saka ka qaybisay deegaan hoostaga degmada baraawe mahad cubayd ayaa inoo haya tuulada matooriley oo u dhow deegaanka kunye barrow ee gobolka shabeellaha hoose ayaa waxay wilaayadii islaamiga ah ee shabeellaha hoose ku qaybisay xoolo sako ah kuwaasoo gaarayay boqolaal neef kana koobnaa geel lo iyo ari dadka fuqarada iyo masaakiinta ah ayaa la guddoonsiiyey xoolo ay ku farxeen waxayna qaar ka mid ah la hadleen warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan ayagoo ka warbixiyey wixii ay qayb ahaan u heleen ama ku soo aaday hase ahaatee qaybinta sakada ka hor inta aan la bilaabin waxaa goobta ka hadlay dadkii kelimaadka ka jeediyeyna ka mid ahaa suldaanka beesha tunis suldaan maxamed cabdulqaadir waxaana hadalladiisii ka mid ahaa qodobka ugu horeeya waxa weeye waa ujeedaan maanta xaaladda meesha ay marayso waddanka xaaladdiisa meeshuu maraya waa ujeedaan waayo dhe haddii jihaadkan uusan jiri lahayn maanta sakadan lama qaybin lahayn sakadan inaan qaybsanno oo aan dadka ka soo aruurinno aan dib u bixinno waxaan ku helnay jihaadkaas aan u istaagnay jihaadka markaa wuxuu naga rabaa inaan sii tadbiiqino oo aan garab istaagno jihaadkaas aan ka geysanno hadday dhaqaalo ahaan lahayd hadday carab ahaan lahayd hadday naf ahaan lahayd inaan naf iyo maali carab aan ku garab istaagno waayna nimcadiis waa ujeedaan
markan waa dadkii la siiyey xoolaha sakada oo ka hadlaya dareenkooda farxadeeda
hawo abdi sheequna alle u magacaaba aye inaashaan neef erii lee siiye oo mujaahidiinta siisa insha allaha ugu da-eynaya guul ilaahay inaan siiye haye shanta neef ari halkee laguu siiyey shanta oo neef eriyaha shanta neef eri mujaahidiinta isiisa
deegaanka ama makaanka laguu siiyey deegaanka oo waxaa la dhahay kan matoor iley
soo dhow adoo magacaaga ku bilaabay maqaayigii abuukar shacla ismaan waaye wilaayadaa igu wareejisay shan neef eri khayr allah neesiiy zaka waaye shanta neef eri leesii zaka leesii qaar ka mid ah dadkii sakada qaatay ayaa iyaguna sidan u cabiray farxaddooda kusoo dhow idaacadda islaamiga ah ee alfurqaan magacaaga adoo ku bilaabay magaada magaya maxamed cabdikaadir howlaha magaalada islaamiga isiis zake ilaahay barakee ilaahay mana adigu ilaahay qofta waa meeqa neef ari xoolaha lagu siiyey ari shan neef la siiyey zake
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu magacayga waxaa la yidhaha cabdiqaadir macalin maka waxaan joogaa maanta madxabka oo zakawaadka lagu bixinayo xoolaha walaayada islaamka ayta bixinaysa maasha allah ilaahay gacantada kor allaha ka dhiga waxaa igu soo aaday saaka neef geeloo saddex jir ah waxaa joogaa deegaanka kuunyi barrow nawaaxigeeda meel la yidhaha matoor iley aan taaganahay maasha allah farxad gaar ahba in saaka ii dhalato oo maasha allah ilaahay isiiyo
dhul ballaaran oo ka mid ah wilaayaadka islaamiga ah ayaa laga qaybiyey xoolaha sakada welina waa ay socotaa saka qaybintu
askar hor leh oo ka tirsan ciidanka dowladda federaalka ee kusoo jabay dagaalkii caws weyn ayaa isku dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab maxamed ciise ayaa inoo haya cali isxaaq maxamed iyo aadan isxaaq cali waa laba askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka kuwaasoo isku soo dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab kadib markii ay si dirq ah ugu soo badbaadeen weerarkii weynaa ee ka dhacay wilaayada islaamiga ee galgaduud gaar ahaan deegaanka cusweyne askartan ayaa ka sheekeeyey dhibaatada iyo rafaadka ay la kulmeen siduu u dhacay dagaalka iyo sida loo laayay ciidanka ay la jireen ugu horreyn mid ka mid ah ayaa ka warramaya qaabka loosoo tababaray iyo halka lagu soo tababaray wuxuuna sheegay inay soo tababareen ciidamo etoobiyaan ah tababarkoodan uu ku soo aaday xilli ramadaan ah una diideen askarta etoobiyaanka ay tababaraysay inay soomaan ayna salaadaan waa kan isaga ayaa inooga sheekeynaya cali isaaq maxamed waxaa ka raacay meesha layidhaha beledweyne magaalada beledweyne marka waxaa leegayey xamar xamaraa ka boodi waxaa aaday dirdhabo dirdhaba muddoadii oo saddex bilood labaatan cashe laygu tababaray dirdhaba etoobiyaan meeshii dirdhaba laygu soo qaaday garoonka xamaraa layga dejiy xamaraa waxaa joogay muddo laba bilood soonkii ma soomeynin oo nin tababar ku jira asaaba gaalada ku tababaris soon kuu ogoleen minitiri soon no ay ku leedahay no lama ogolo salaada waxay ku leedahay no no no al-shabaab kuu soo gaada Sala- salaada military no so sooni salaadba no lama ogola etoobiya soonkana sidoo kale asigana no haddaa soontid waa dhiminaya kuleeya tababar maka bax karti dhibow maka bax kartid sidoo kale wuxuu ka sheekeeyey dagaalkii uu la kulmay ee cusweyne kaasoo sababay in ciidamada dowladda federaalka isaga cararaan furmihii ay ku sugnaayeen waa kan isaga ayaana soo gudbinaya fagaaraha dagaalka iyo wixii ka dhacay meeshii ada coosweyne ammaani coosweyne maalintii kowda imaadeyni waaba magaalo iska cadlooho wax joogi lahenaabed shacab hataa ma joogin salaad subax ay tahay oo hadda waaga beri shaaca cabnay booyadda biyo ay jirisi salaadii markii booyadda imaanaysa oo difaacyaan inta kasoo baxnay booyadda aan biyaha aan maxaan ku radaa nin walbo feel inta gali nin walbo caag wato biyaha la- la hoorsanaya ururkii kale qarax loogu soo bilaabay qarax markaas jug yiri qarax maxaa waa dhehayni saan u kala yaaceynina annagana waa nagu soo bilaabatay markii xabadda nagu soo bilaabatay ee xabadda aaday daqiiqada camal ay socoto labaatan daqiiqa camal ay socotona gawaari qarax haddana soo gashay gawaarida qarax meeshii ka soo gashay oo ciidan badan dad badan ka jawaabay marka gawaari si usoo ordaysi oo loo lahay war samali ah war samali ah basaa loo lahay oo soo galayba macnaha baabuur qaraxa soo socda samali ah bee same ku dhufa camal baabuurka markaas usoo orday waa soo galay difaacyaha soo galay marka difaacaha markaas soo galayo war waa qarax la dhahayna waa qarxadaade meeshii marka ku qarxay adiga dad badan oo ciidan badanaa ka jabaaday oo ugu yaraan aday sagaashan ruux camal eh hal mar wixii garaafoo dhaacmay iyo wixii dhintayba hal mar ku garaafoo meesha aadan isxaaq cali waa askarigii labaad ee isku soo dhiibay ciidamada mujaahidiinta islamarkaana sida dirqiga ah kaga badbaaday weerarkii weynaa ee cusweyne isagana wuxuu ka sheekeynayaa sida uu u dhacay dagaalka iyo qaabka ugu soo faktay aadan isaaq cali cismaan waxaan ka tirsanay guutadii labaatan shanaad waxaan ka hoosgelaynay een, deegaanka oo cusweyne siday wax u dhaceen markaa kaaga sheekeeyo een, waqti oo subaxa labaiy tobanka camal markaa tahay waqtigaas camal aa nala soo galay markaa nala soo galay aniga hadda hanta kula hadlayo een, gaari ayaan gaadhiri ka ahe mala joogin gaariga meel xagga ka joogay marka een, waqtigaan markaa nala soo weeraro nala soo galay een, marka hore gaari qarax na soo galay gaari qarax marka uuna soo galay oo maxaan ku dhahaa ciidankii uu kala duday markaas iyadana waa meelaa iska fadhi yar kale anaga iska sheekeysanayni waqtigaas iyada aniga waa fakada marka gaariga fuulandhahay yarkeyga oo gaariga daruurka ah ayaa ka cararay anigana se- isla marka waa ka fakada waa ka cararay marka wax yar kadibna waaba anaga waa sida badan waa nala jibi waxaa aad u soo badanaya askarta isku soo dhiibaysa xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo kuwa ka goosanaya dowladda federaalka kadib weeraradii waaweynaa ee ka dhacay galgaduud gaar ahaan cusweyne warkan saakay wuxuu idinkaga imaanayaa idaacadda islaamiga alfurqoon ku dhowaad toban qof ayaa ku dhintay kiniisad ku taalla dalka mexico dalkan oo ka mid a wadamada latin america ayaa waxaa laga soo sheegayaa inay burburtay kiniisad ay dad kirishtaan ah ku jireen kiniisad oo ku taalla waqooyiga waddanka ayaa waxaa ku dhintay ugu yaraan sagaal qof dadka badan afartan qofna way ku dhaawacmeen kadib markii ay burburtay kiniisadda warkii subaxnimo oo idinkaga imaanayay idaacadda islaamiga ah ee alfurqoon waa naga intaa